maanwaan salaamaya ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka mudug xeeraalinta maxkamadda booliiska isuduwayaasha la joogaya dhammaan wakiilada iyo bulshada intagan la jooga xalan asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam runtii waxaan isugu imaanay waa arrin muhiim ah arrintaanoo muddo laga sharqiminayay dhibaatadeedna runtii iska taagneed baahida keentay xeerkan in la sameeyo kufsigiioo batay iyo dhibaatadiisoo soo badatay si looga hortago kow in muxuu ahaa qofkii la dulmiyey madluumka ahaa in dhibanihii ahaa uu helo xuquuqdiisa eedaysanihiina lagu oogo oo sharciga lagu qaado si ee u noqoto ka hortag iyo muxuu ahaa yareen iyo joojin ee gaarta insha allah dasaan rajeynayno marka marxaladiisii iyo mas-uuliyadiisiina waa tii naloo kala sharaxay waajibaadka qof walba lagu leeyahay naloo kala sharaxay waan ognahay duruufo adag baa lagu shaqeeyaa ha aadaan booliiska maxkamadda ha ahaadaan wasaaradii anagoo ogtaa laakiin mas-uuliyad baan qaanay mas-uuliyad baana saaran mas-uuliyadana saaran wax walba nugu imaada dhaartaan u marnay waa inaan ka soo baxnaa waa waajibna saaran marka taa qiil noo noqon mayso runtii inaan wixii qaban weyn waajibaadka nala faray sababtoo ah ummaddaan waajibka u qaadnay mas-uuliyaddeedu wayna saaran tahay inaan ilaahay uga cabsanno waa muhiimadda ugu horreyso kow u baahan inaan isxasuusino marka xeerkanayto waan daba soconnaa meel walbana ilgoonnaan ku haynaa sababta mudugna keentayna muxuu ahaa hadda ugu horeyso gobolladaan marayno oo heer wasiir aan ku soconno dee walka hore dhallinyaraa la soo diri jiray laakiin waa culeys miisaaniyad baan saaraynaa maadaama aan ku soconno wasaaraddii xeeraalintii aan leenahay inaan inay muxuu ahaa inuu socdo aan doonayno aan rabno inaan xaqiijinno inuu shaqeeyo case waxaa jira hay-adahay ka qoreen oo inta ka dhacay muxuu ahaa nin booliisa ka dhacay baxsaday sabii u baxsadayna loo baahan yahay in la ogaado in la dabagalo marka ma aha inaan booliiska dhan ku waaydan booliisku dadka noogu horey shaqada noo qabto laakiin dee qof walba dembiguu gelayaa ha ahaado booliis ha ahaado bulsho ha ahaado qof qofka bini aadanka waa ka dhacayaa gaf mar muxuu aha mararka qaarkood laakiin macsuum ma aha marka waa in lasoo qabtaa qofku raba ha ahaado cidna sharciga aan loogu aabayeelin ha ahaado wasiir ha ahaado muxuu ahaa madax kale meel walba ku jiro laakiin mar hadduu qofkii gafka dhaco gafka waa in lagu ogaa si u dhacayna looga soo qaadaa maadaama sharci lagu heshiiyey almuslimuuna calaa shuruudihim wixii lagu heshiiyeyna waa in la fuliyaa marka insha allah hadduu yidhaahdo waxaan isugu imaana meeshaan inaan ka wada hadalno maxay tahay caqabadana hortaagan see uga hortegi karnaa nin walba dhankiisa muxuu ka fuudayn karaa ka shaqayn karaa oo ka qaban karaa maxaanse ka gudbi karnaa marxaladii labaad oo u gudbi karnaa taas wey waxaan isugu nimi runtii aan ugu mahad celinayo se usoo ajiibeen bahda cadaaladda inta laisku dhawo meesha isugu timi oo muxuu ahaa taliyahii xabsigan hadda noo soo galo ku mahadsan yahay marka runtii nin walbana marxalad goonuu ku leeyahay booliisku waa wejiga ugu horeeyo dembiga markuu dhaco cidda loo yeerayo way soo qabanaysaa eedi baaritaankii bay samaynaysaa way soo baaraysaa waxay u gudbinaysaa xeerraalintii xeerraalintii waxay leedahay eedeentii iyo maxkamaddii iyo garsoorkii suu xeeraaliyaa noo sheegay muxuu ahaa maxkamadda waa sheegi way qabanaysa inay kala saarto marka muxuu ahaa eedeysanihii dhibani inay kala saarto ayadoo muxuu ahaa isticmaalayso wixii loo soo gudbiyay caddaymihii loola yimi hadday ku filan yihiin oo dembi oogidda ay sax tahay iyo haddaysan ku filnaynoo muxuu ay sax ahayn garsoor wuxuu u yahay inuu noo kala saaro tii asagana uu go-aanka leeyahay laakiin garsoorayaasha ayagana waxaan ka codsanaynaa war haddii qofkii lagu oogo inaan looga naxariisan siba dadka ku soo noqnoqday mise muxuu ahaa dhibkii dhibxu noqday muxuu ahaa geystay runtii ciqaabta tan ugu sarrayso meesha ku jirta waxaan ka codsanaynaa inay mariyaan oo ay ku adkeeyaan hadduu ilaa yidhaahdo asaga xabsiga oosha waxa waxay qabtaan dee qaybta ugu adkeedoo nafteeda soo dhaqan celintii iyo haysmadii waxaan dhan markay ka soo baxdo waa dadkii noo heenayey oo muxuu ahaa inay soo dhaqan celiyaan qofkan soo u soo noqda bulshada asagoo muxuu ahaa isbedelay oo ku soo noqda bulshada soo caafimaad qaba suu bulshadiisa oo la jaan qaado marka insha allah abdullahi waa ku dheeraaday laakiin insha allah waxaan ka furaynaa muxuu ahaa inaan ka niqaashno ka doodno ka wada hadalno si waafi ah waxaan rajeynaynaa inta waqtiga ka hartay haddana aan dhaho insha allah waa noo furaya shirka aleyto dhammaanna kusoo wada dhawaado asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu